ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka cumar cabdirashiid oo xalay ka hadlayay munaasabad lagu soo dhaweynayay magacaabaysiisa iyo ansixinta ay meel mariyeen xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya kaasoona soo qabanqaabiyey maamulka gobolka banaadir munaasabadoo hadallo kooban uu ka jeediyay ra-iisul wasaaraha dalka ayaa sheegay in xukuumaddiisa cusub oo soo dhisi doono ay ka shaqeyn doonto dejinta siyaasadda dalka iyo horumarka cumar cabdirashiid waxa uu sheegay in xukuumadda ay la shaqeyn doonto maamulka gobolka banaadir si loo horumariyo magaalada caasimada ahi muqdisho waxaan rajaynayaa insha allah inta aan hayo xilkaas in aan ku hogaamiyo dalka xasillooni siyaasadeed iyo annagu adkaynayna amniga kala shaqayn doonnana maamulka gobolka iyo doqa magaaladaba sidii magaaladan loo soo celin lahaa bilicdeedii magaaladan loogu soo celin lahaa ajaanibtii iyo soomaalidii ka tagta waydhin sidii mar kale u noqon lahayd muraayadda dalka adduunkao dhan laga fiirsado sidii xawr ee u noqon lahayd runtii caasimadaha adduunka ee lagu faano howl badan baa noo taalla haddii la yidhaahdo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhowaan xilka ra-iisul wasaaraha dalka u magacaabay cumar cabdirashiid kaasoo ayna xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ay siiyeen codka kalsoonida ah dhowaan ayuuna xilkaas si rasmi kala wareegay ra-iisul wasaarihii hore cabduuli sheekh axmed maxamed waxaana hadda indhaha loogu wada hayaa hanaanka oo usoo dhisi doono xukuumaddiisa cusub ee ay ka mid ah golaha wasiirada